bulsho guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta hawadae nagala socotaa kulanti wacan wanaagsan idilahaantiinaba meel welibood joogtaan iyo si waliba maqalka raadiyuhu idiinsoo gaadhayo kusoo dhowaada barnaamijka haweenka ee raadiyaha sanguuni halkaad naga dhegeysanaysaana waa sideetan iyo toddobo dhibic toddoba meekartis dhubley nawaaxigeeda barnaamijka haweenka ayaa alaabaad ka dhageystaan raadiyaha sanguuni saacaddu markii soo gaadha hadahan dhegeystayaal waxaa barnaamijka idiin soo saartay islamarkaana idinla socodsiinaysa intuu hawada ku jira hadduu allah hawdol ogolaado anigoo ah firdows axmed cabdi barnaamijka ayaan uga hadalnaa haweenka soomaaliyeed iyo horumarkoodii mustaqbalka dhow wax hiigsanayaan toddobaadkanna barnaamijka waxaan uga hadlaynaa gabdho ku nool degmada dhuubley oo bilaabay inay ku ganacsadaan hab online ah
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan
guud ahaan soomaaliya ayaa adeega ama ganacsiga internetka sii fidaya taasina waxa ay keentay kobaca dhanka ganacsiyada yaryarka ah ee ku shaqeeya qaabka online-ka ah waxaana tani ay qeyb ka qaadatay in dadweynaha adeegyada ay u baahan yihiin kasoo dalbadaan online-ka iyadoo muddooyinkii u dambeeyey dunidii ay usii tallaabsanaysay horumaro kala duwan oo salka ku haya qalabka dhijitaalka ah oo maalinba maalinta kasii dambeysa uu kusoo kordhayo wax cusub ayaa haddana waxaa suuqyada qaabka online-ka ah wax lagu iibsaday yihiin kuwo ku cusub geyiga soomaalida magaalada dhuubley ayaa ah midda isku xidha kenya iyo soomaaliya waxaana muddooyinkii u dambeeyey ka muuqanaya horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah haween badan oo soomaaliyeed ayaa waxay ganacsiga ku biireen iyagoo aanan aqoon fiican u lahayn habka maareynta haween badan oo ku nool geyiga soomaaliyeed ayay fursad u noqotay ganacsiga noocyadiisa kala duwan kuwaas oo ka raadiya nolol maalmeedka qoysaskooda si ay ugu dabaraan noloshooda iyo tan qoysaskooduba iyagoona ganacsiga hadda sii casriyeeyey oo hab online ah u ganacsado haweenka ayaa ganacsiga online-ka ah u arkay fursado kala duwan oo ay ka faa'iideysan karaan iyagoona ku dhiiriday inay markaasi bilaabaan inay ku shaqaystaan oo ay ku ganacsadaan habka online-ka ah iyagoona islamarkaasi magaalooyinka laga soo dalbado u dhiibo wixii laga soo dalbaday haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mida gabdhahaasi sida online-ka u shaqaystaa iyagoona ka warbixiyay ganacsigooda iyo waxyaabaha ku gelifay inay ganacsi online ah samaystaan soo dhowo adigoo magacaagiina uu bilaabayo iyo waxaad ka ganacsato
bismillaah magacaygu waa najma cabdi axmed waxaan ahay gabar ka ganacsataha suuqa online-ka maxaa kuu kalifeeyey habkan online-ka inaa u ganacsato waxaa igu kalifay inaan si online ah u shaqaysto oon u ganacsado yani weligay waa jeclaa inaan ganacsado maadaama oo ganacsiga dad suuqa dad online ku ganacsatay iyo haddaad yani aad suuqa intaad tagto dukaan furto ood ganacsato way isku mid tahay sida online-ka ayaan jeclaystay inaan ku bilaabo ganacsiga maadaama aan ganacsiga jeclaa weligay
muddo intee leeg baa wadaa ganacsigan online-ka ah
muddo aan aada usii badnayn ayaan wadaa ganacsigan adigii sanad meelahaas ayaan wadaa ganacsigan online-ka ah
sideeba u ganacsataa oo ganacsigan online-ka uu kugu kala socdaa waxaan u ganacsadaa yacni inaan maanta waxaan sameeyaa oo kaleete maadaama aan online ku ganacsanayo xayeysiin ayaan samaystaa statisyada ayaan saaraa sida facebooka whatsappka ila meelo badan oo waxaa jirta dadka aan ku gaarsiiyo ee igala soo xiriiraan sidaas ayuu ganacsiga ku dhacaa
maxay yihiin waxyaabaha aad ka ganacsato aad sida online-ka aad uga do-o oo aad sida online-ka u iibiso waxyaabaha aan ka ganacsado ee online-ka ka- aan ku gado waxaa ka mid ah cabaayadaha dharka dumarka yacni waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan jowlariska sida waxyaabaha qalinka ee katiinadaha jijimaha faraantiyada bukiyaalayaasha dharka dumarka nooc walbaba cabaayadaha u badnaadaan nooc walba oo dharka ee dumarka ay xirtaan
sidee dadka kugu soo dhaweeyeen marka habkan casriga ah ee online-ka lagu ganacsanayo
maasha allah walahi si wanaagsan ay dadka ii soo dhaweeyaan Ee, maxaan ku idhahdaa ee, ayaga xitaa iyagoo xaafadooda iska jooga oon isdhibin oo bixin ayay helaan soo maaha waxay sintakaa ka helayaan kadib waa wada xiriireynaa qof walba soo gurigiisa jooga ayaan wada xiriireynaa wuxuu rabo waa halkaa ka dooranaya marka si fiican ii soo dhaweeyaan ayaga xitaa howlfududaasay u tahay ee anigaba howlfududaas iigu tahay
xagee lagaa keenaa alaabahan aad ka ganacsato iyo adiga meelaha u dhiibto waa xagee
walaahi meelo badanaa ganacsigan iyo alaabihiisa u dirsadaa si online ah ayaan u dirsadaa dubai oo kale waan u dirsadaa maxaan ku ihahdaa nairobi waan ka dirsadaa xamar naftirkeeda waxyaabo qaal aan ka dirsada ayaa jiro aan kasoo gato marka meelahaas ayaan u kala dirsadaa anigana waxaan u diraa badanaa waxay iga iibsadeen degmada dhowble dadka jooga ugu badan gabdhaha reer dhowble aa ugu badan waxay iga iibsado laakiin degmada dhowley meel ka baxsan way jirtaa oo laga laga dalbado dharkan qaxoojiyadoo kale meel aada u fara badan
farqi noocee ah baa u dhexeeya ganacsiga caadiga ah iyo ganacsigan casriga ee online-ka
farqi weyn aa u dhexeeyo inkastoo ganacsi ay wada yihiin labadoodaba haddana kan oo maxaan ku irahdaa caadiga ah waa mida u kala hayso u baxayso adiga aad yacni maanta un suuqa soo joogayso kan online-ka ana adiga hooshaada qabsanaya reerkaaga haysta ayaad haddana si online ah wax ku kala gudbinaysaa ood ku ganacsanaysaa in asiga xitaa inkastoo shaqadiisa gooni ay tahay haddana waxaan isleeyahay wuu ka dhib yaryahay midka caadiga ah oo midka online-ka ayaa ka dhib yar maxaa yeelay maanta reerkaagina ogaanaysaa xaafadaadii baa joogaysaa haddana waxaad sameynaysaa waa ganacsanaysaa oo laba shaqaad ku korwadaa laakiin markaa caadiga u baxayso oo kan suuqa aad u kala hayso ood casarkii oo kale ka imaanayso reer waxba kama ogid soo maaha saasaan ku doortay waan farqigaasaana u dhexeeyo
qabadaha uu leeyahay ganacsigan online-ka muxuu yahay walaahi shaqo walba oo la qabta caqabaheeda caqabada uu iska leedahay marka caqabadaha uu leeyahay ganacsiga online-ka waa masii badno haddana caqabad uu leeyahay wax ka mida maanta inuu qof uu mashquuliyo kula soo hadlo marka xaysiintu wixii sameyso meeqaasiisa meeqaasiisa wareysi waqti kaa cuno uu ku warwareysto uu wax ku weydiiyo haddana uu iskaga kaa tago uu wixiiba kaa gadaninba marka waxyaabo qaar oo dhibaatooyin noocaas ay iska jiraan hadhow maanta qofka markuu kula soo hadlayana dee waa qasab inaad qaabishaa waqtigaaga aad ku bixisaa wax walba aad u sheegtaa u kala faahfaahisaa qofkii marka hadduu raban uu kaa gadan hadduu raban uu iska tegay oo intuu ku wareystan buu kaa sii soconi halka adina waqtigaa kaaga lumay laakiin haddana waxba waa iska caadi oon ku oon ku wadanaa oon ganacsigeena haddana oon ku qanacsanaa maadaama ganacsigaagan ugu shaqeeyo si online ah bal ka waran meelaha loo dhiibayo ee ka baxsan degmada aad ku nooshahay ma jiraan waxyaabo caqabada kugu noqdo haa waxyaaba waxaa jiro inaan u dhiibno mararka qaar ganacsigan ama alaa agabyo inaan u dhiibno meel ka baxsan degmadeena soo maahan caqabadaha badanaa oo ka imaadaa waxay tahay qofka maanta baa badanaa marna baabuur baa la dhiibaa marna waxaa loo dhiibaa diyaarad mararka qaar diyaaradda inay imaanaa laga yaabaa oo diyaaradii la waayo ma diyaaradii ay baaqato mararka qaar baabuurta inaa wax is dhib adi istoomar uu dhaco ama baabuurkii uusan geenin meesha loogu talagalay la iswaayo caqabadahaas bay iska jiraan haddana waa dadaalnaa waa un xalinaa ma jiraan baaq aad la wadaagayso dhammaan cid walba uu gaarayo codkaaga
abaaqa aan u diray cid walba oo codkayga gaaraya wuxuu yahay inaad wax qabsadaan gabdhaha siiba gabdhaha dumarka wax qabsada idinkoo reerkiina haysta oo ilmihiina iyo ciddiina dhaqanaya ayaa haddana ganacsan kartaan si online oo u ganacsan kartaan xaafadiina ku ganacsan kartaan qasab ma aha inaa maanta ganacsiga suuqa bisa u aado oo suuqa usoo gasho ma aha ganacsi xaafadda online ayaa jiro taleefanada waa wada haysataan waad ku wada shubataan dhaato waad isticmaashaan waad ka horjeedaan afaraatanka saac marka kahorjeedkaas isagoo faa'iido idin ah ayaa fiican oo ah inaad ku ganacsanaysaan
soo dhowow adigoo magacaaga inoogu bilaabayo iyo waxaad ka ganacsato
waa dhawahay magacaygu waa leyla shariif ciidruus waxaan ka ganacsadaa kareemaadka dumarka ayaan sameeyaa gurigeyga ayaan ku sameeyaa
maxaa kuu kalifeeyey habkan onlineka inaa u ganacsato
waxaa igu kalifay maadaama aa guri joogto ahay oo hooyo caruur haysata a ahay meeshaas waxaa ka arkay jaanis ah in aa anoo gurigeyga joogo shaqaysan karo
muddo intee leeg baa wadaa ganacsigan onlineka ah
muddada aan ganacsiga wado muddo aada usii dheer ma ahan haddana waayaan kusoo biiray oo bilooyin kaliyaha ayaan ku jiraa sidee baa u ganacsataa oo ganacsigan onlineka uu kugu kala socdaa qaabka aa u ganacsado waa waxaan ku gudbiyaa ganacsigeyga tictok kadib dadka meeshaasay kasoo arkaan kadib way soo wacaan sidaasaa u ganacsadaa oo lambaradeyda aan meesha ku qoray igala soo xiriiraan kadib waa la hadlaa sidaas aan qof walbo meeshuu joogo ayaan ugu geeya maxay yihiin waxyaabaha aad ka ganacsato aad sida onlineka aad uga do-o oo aad sida onlineka u iibiso waxyaabaha aa ka ganacsado waa kareemaadka dumarka isku qurxiyaan waxyaabo dabiici ah
sidee dadka kugu soo dhaweeyeen marka habkan casriga ah ee onlineka loogu ganacsanayo dadka sida ii soo dhaweeyeen waxaa waaye markii koowaad aan ganacsiga kusoo biiray dadka wayga cabsi jireen oo aaminaad saas ah ma jirin sababtoo ah qofka cusub ayaan ahaa aaladda sidaas daraaddeed waxaa jirtay shaki laakiin markii dambe dadkii way la qabsadeen oo waxaa noqday qof aaladii ka mid ah oo aaladii wax badan soo dhigdhigto oo online ah mar walbo
xaggee lagaa keenaa alaabahan aad ka ganacsato iyo adiga meelaha u dhiibto waa xaggee alaabaha aniga magaalada dhexdeeda ayaan kasoo gataa oo si jumla ahaan ayaan usoo gataa kadib ayaan aniga sii ii iibiyaa oo aan diyaariyaa aniga meelaha aa u diro waa magaalada aad deganahay dhexdeeda waan u dirdiraa iyo magaalooyinka ka baxsan si kaargow ahaan ah aan u saaraa farqi noocee ah baa u dhexeeya ganacsiga caadiga ah iyo ganacsigan casriga ee onlineka
farqiga u dhexeeyo ganacsiga caadiga ah iyo midka onlineka ah waxaa waaye midka onlineka aduu gurigaaga joogtada iska ganacsanaysaa oo meel uma aaday siduu waqti gooni ah kaagama baxaayo waana ku dhiirigelinaa dumarka ganacsiga caqabadaha uu leeyahay ganacsigan onlineka muxuu yahay caqabada ugu weyn ee ganacsiga onlineka uu leeyahay waa dadka qaar oo ku aamineynin maadaama ay jiraan dad dadka dhaca qaab online ahaan saas darteeda caqabada ugu weyn waa is-aaminaad la-aanta jirto
maadaama ganacsigaagan ugu shaqeeya si online ah bal ka waran meelaha loo dhiibayo ee ka baxsan degmada aad ku nooshahay ma jiraan waxyaaba caqabada kugu noqdo caqabado way jiraan degmadeyda ka baxsan markaa uu dhiibaayo ama gobolka aa joogo gobol ka baxsan aa uu dhiibayo caqabadahaasna wax kale ma ahan waa kaargowga iyo deliveriga dadka aa u saaro maadaama dadkii ay ku jiraan dad aan awoodin lacagahaas mar walba caqabadan hortaagan waa lacagta kaargowga iyo lacagta deliveriga oo dadka ku badato
ma jiraan baaq aad la wadaagayso dhammaan cid walba uu gaarayo codkaaga waxaa baaq u diraa dhammaan hooyooyinka guryaha joogo in ay si online ah u ganacsadaan hadday awoodaan waxaana ku dhiirigelinaa in ay fikrado la imaadaan aysan guriga iska dhex fadhinin waqtigooda uga faa'iideystaan iyagoo ilmahooda ku dhex jiro soo dhowow adigoo magacaaga inoogu bilaabayo iyo waxaad ka ganacsato bismillaah baa magacay adaan ku yaca bardooso axmed cali ali dhahaa waxaan ka mid ah gacmaha gabdhaha ganacsatada magaalada dhoobley oo ku ganacsada habka onlineka ah
maxay yihiin waxyaabaha aad ka ganacsato aad sida onlineka aad uga do-o oo aad sida onlineka u iibiso waxaan gadaa dharka cabaayadaha maxaan ku dhahay iyo waxyaabaha kale shoobina yararko sida kareemada camal aan gadaa marka alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale hab online maxaan ku dhahay waan ku ganacsanaa oo hab online waan ku gadnaa wax walba maxaan ku dhahay si walbaan u gadnaa
sidee baa u ganacsataa oo ganacsigan onlineka uu kugu kala socdaa marka haa tictokan leeya ka xayeysiiya marka alxamdulilah waa nagala gataa gabdhaha naga soo dalbado kuwa muqdisho joogo kuwa isla gobolka dhexdiisa joogo kismaayo joogo gobolada maxaa ku dhahay magaalooyin kaloo yaryar ee wadanka joogo naga iga gato kareemada iga gataan cabaayadaha iga gataan dhararka kaloo caadiga iga gataan
farqi noocee ah baa u dhexeeya ganacsiga caadiga ah iyo ganacsigan casriga ee onlineka marka in hool in habka online-ka waa hab yar oo iska casriga fiican qofka maxaan ku dhahay in hadduu isoo la xayeysiinayo u arko intuu u dhabagalo maxaan ku dhahay wixii u qanciyo wuu kusoo wacanaya ku dhaba wax sitaa u baahanay in lacagtuu soo dirsanaya waa u dhiibaysaa gabadhii waxay rabto hadday shoobin rabto kareemi waxaa rabto hadday cabaayad rabto hadday wax kale rabto marka in online-ka waxaa howl yareen qof kastoo magaaladiisa joogo aan soo tegin baa wixiisa loo geynayaa adigan adiga lagu imaana lagu mashquulin oo maxaan ku dhahay lagu soo kor fariisan aa wixii inta lagu soo sheeg sheega gadgadaysaa waa waxaa xiraysaa gaariga u saaraysaa ama wixii diyaaradda ay noqoto loo geynaya qofkii marka waa dad is-aaminay leh waa dadka hadda qof dad dad aan bannaga badan oo aan garanaynin muuqaal ahaan aan laga yaaba inaan aan iska aragnay in maxaan ku dhahay baraha bulshada ama si kale aan laakiin aan weli ishor fariisanno waxaa jiro aan wax naga iibsado oo na aaminay aan u dirno oo ayaga noo soo dir lacagaha noo soo dirso aan u dhiibno marka in la is-aamin leh muhiimadda wax wax kale wax kale waxaa mushiigay inaan qof la aamini kara muhiimadda ah ama online ku ganacso ama caadi u ganacso marka haa haa online-ka waa waxyaabaha hadda adduunka kusoo biro wuxuu ka mid yahay maxaan ku dhahay lagu ganacsado annaga ku ganacsano gabdho kaloo badan ku ganacsan wadanka dhan loogu ganacsado adduunka loogu ganacsadaan dhihi karaa haa waa wax iska maxaan ku dhahay easy qofku barto ku ganacsan karaa gabdho badanaa ku ganacsado magaalada midla joogo kuwa gobolada joogo ku ganacsado waxyaaba ku ganacsan dadka inta badan waa ku ganacsan adduunka nool marka alxamdulilaah ilaah waa mahad iskale
sidee dadka kugu soo dhaweeyeen marka habkan casriga ah ee online-ka loogu ganacsanayo dadkan si fiican ay noo gataan annagana si fiicana maxaan ku dhahay aan ugu dhiibnaa wax dadka waxay noo soo dirsadaan tiktoka ka xayisiinaa aan maxaan ku dhahay meelo badanaa ka xayisiinaa marka dadka way nala soo xiriiraan way naga iibsadaan annagana waa u dirnaa ayagana lacagay noo soo dirsadaan marka si fiican aan ugu wada xiriirnaayo maxaan ku dhahay u wada shaqaynaa annaga iyo dadka kale ganacsigaas inta aad u soo badanayaa waxaan rajaynayaa inuu sii kubco ganacsiga uu maxaan ku dhahay meelo sare u gaaro maxaan ku dhahay wadankii leen dib u dhac fara badan oo jiray oo maxaan ku dhahay ganacsiga laakiin inuu hadda inuu ganacsi ganacsiga soo fiicsan soo fiicnanaya rajeynaya insha allah soo dhowo adigoo magacaaga inoogu bilaabayo iyo waxaad ka ganacsato
magacaygu waa ridwaan mustaf khaliif waxaan ka mid ahay gabdhaha soomaaliyeed ee ayaga xifrado ay soo saarteen ku ganacsada si qaab online aha ayaan ka mid ahay aniga waxaa ka mid ah xifradahan bartay sida saliidda loo sameeyo waxaan soo saaraa saliido timaha bixiya oo qayb dumar iyo qayb rag ahaba
sideeba u ganacsataa oo ganacsigan online-ka uu kugu kala socdaa
waxaan u ganacsadaa qaab online aha oo online ahaan baan u gadaa saliidda meel maharad ah ma dhigi ee gurigeyga anoo jooga ayaan qaab online ah u iibiyaa adiga meelaha u dhiibto waa xaggee waxaana ka iibiyaa wadamada etoobiya soomaaliya qaxootiyaasha magaalada nairobina waxay u fiican tahay timaha agoolka dileen aflaaqada iyadana sidoo kale dileen tinta bixi weyday tinta jajabaysa tinta aa maxaalaha kaliso oo gurmaysa oo daadanaysa ayay u fiican tahay intaba kale meesha waxaan ka marnayn ayadoo raggii ah taasi waa dumarkii iyadoo raggii ahna waan hagaajinaa waana samaynaa dhowr iyo toban geed oo dabiici ah ayaan ka hagaajinaa maxaa kuu kalifeeyey habkan online-ka inaa u ganacsato farduusay ganacsigan wax dhib ah iguma kalifinaani ee waxaan jeclahay hoobkaygaaba iska ahaba inaan waxyaalo badan inaan soo saaro wadankeena gudihiisa ayaan jeclahay oon dalka dibaddiisa ka maarano oon wadankeena gudihiisa gabdho soomaaliyeed oo wax soo saar leh aan noqono marka hadda saliidan soo saarnay waxyaalo badan baan soo wadnaa insha allah oon soo saari doono oo dalka aan gaarsiin doono haddana marka sidaas waaye abaayo iska jeclay inaan waxyaalo badan soo saaro oon wadankeena kusoo kordhiyo oo warshadaha kaleeta waxaana looga keena aan la isticmaalina innaga soomaaliyeed wax aan samaysano oo wadankeena dhirta ka baxday aan ka hagaajino inaan isticmaalin aad baan u jeclahay ma jiraan baaq aad la wadaagayso dhammaan cid walba uu gaarayo codkaaga gabdhaha soomaaliyeed horta aad bay ugu fiican tahay inay xifradaha bartaan waayo haddaad xifrad badatid waxaa tahay qof isaga meel iska soo bixin kara oo meel iska soo saari kara marka gabdhaha soomaaliyeed intii codkayga dhegaysanaysa waxaan aad iyo aad ugu baraarujinayaa inay xifradaha bartaan waayo xifradaha muhiim waaye haddaad xifrad leedahay mar kastaba waa laguu baahan yahay dalka iyo dibaddiisaba inta waa lagaaga baahan yahay marka inaad hal abuur yeelatid ood wax adi soo saaratid oo wax aada u muhiimsan gabdhaha soomaaliyeedna waxaan aad iyo aad ugu baraarujinayaa inay xifradaha bartaan haddii ay ku ganacsan karaan ayagoo guryahooda joogo ilmahooda haysta ha ku ganacsadaan haddii ay meelo furan karaanna ayagoo meelo furtay ha ku ganacsadaan waa tahay dhegeystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkeenii haweenkaad kala socoteen raadiyaha sanguuni mawjadii siddeetan iyo toddoba dhibac toddoba meekartis dhobley nawaaxigeeda barnaamijka waxaa idiin soo saartay islamarkaan idinla socodsiinaysay anigoo ah firdoos axmed cabdi intaan barnaamijkan kiis xiga dib hawada ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi oo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan